dunida korkeeda miyaad rafsalaynaysaa mise qiimaad ku leedahay maxaad u nooshahay haddaad garan weydo tiihi baad ku sugan
hadday dadku rabbigood rumeeyaan oo raacaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku hanuuniyaa jidhka toosan nolosha bini aadamku waxaa maadadda ku shaqo leh caqligu ku isticmaalaa laakiin waxaa jira as'ilat alxayaa ama life questions aanu weligii ka jawaabin awoodna u lahayn afar kun iyo shan boqoloo sano wax ku dhodhow ayaa maanta qoran filosofigii falaasafada caalamku ay ka tageen welina jawaab saxa lagama hayo su'aalaa ah maxaan u noolay xaggaan ka imi xaggaan ku socdaa maxaa dambeeya waayo am living here maxay noloshu tahay in philosophy ansar ma leh xaqiiqadu waa taa cidda jawaabta qudhee xaqaa ka bixisay waa rabbu samaawaati waalard insaanku hadduu garan kari waayo waay uu dunida u joogaa muxuu u nool yahay qiimo ma leh walidaalik bay falaasafada qayb ka midi existenska kuwan aaminsan falaasafat alwujuud waxay ku tilmaamayaan waa cabad ama waa dheeldheel dunida korjooggoodu saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqa aniga hanuunkaygaasi cidda raacda baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala laa yadil ma lumo ma dhumo fi dunya walaa yashqaa ma kadeed ma baa ilaahay leeyahy kadeed iyo dhibina ma qabsato ee waa qof garanaya waxa uu u nooliyey garanaya meesha uu ku socdo garanaya aakhirada dambaysa garanaya ariiquu u mari lahaa qofka bini aadamka ah diinta la qaado saxaaro cidlaa lagu dhigo oo aan tilmaanba lahayn waad isku daba wareegi dhanaad u socota garan maysid waayo xaggaana ciidunbaa xigta xaggaana ciid baa xigta dhan walba ciid baa kaa xigta waa saxaara aan lahayn tilmaam waxaad calaamaatulhuda aan wadanin qofka bini aadamkii markuu diin la'yay waa noocaasi waa qof saxaaro taagan nololeed oo aan garanaynin muxuu u nooliyo muxuu halkan ka qabanaya dunida korkeeda miyaad cuslaynaysaa mise qiimaad ku leeday maxaad u nooshahay haddaad garan weydo tiihi baad ku sugantay ilaahay wuxuu kaloo qur-aanka ku tilmaamay iimaanka iyo hidaayadaasi inay keenayaan xayaatun طayiba man camila صaalixan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلهي wuxuu leeya ciddii camal wanaagsan samaysa lab iyo dhadig midkuu doonaba ha ahaadee jendarkiisu wuxuu doona ha noqdo wa huwa mu'min isagoo mu'min ah camal suuban ayuu sameeyey isagoo mu'minna ah kaa ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa falanuxyiyannahu adawaatu tawkiid baa laysugu geeyey laam iyo nuun iyo falanuxyiyannahu noolaynee oo noolaynee oo noolaynee baa ilaahay leeyahay xayaatan tayibatan nolol fiican baannu kaa noolaynaynaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nolosha fiicani sideedaba ma aha waxa gacanta bini aadamka ku jira how much you have intaad gacanta ku haysataa ma aha nolosha fiicani nolosha fiicani waxa weeyaan intaad iimaan haysataa intaad deggan tahay intaad nolosha xasillooni ku qabtaa intaan warwariyo walbahaar ku haynin intaad sychologically qof deggan oo xasilloon tahay iimaan iyo camal saalixa ciddii laga helaa nolol tayiba ayuu leeyihi ciddii laga waayaa iyadu maxay leedahay ilaahay baa wuxuu leeyahy waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma waman acrada can dikrii aniga xuskayga cidda ka jeesata baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiya buu leeyahy nolol cidhiidhiya nolosha cidhiidhigii waa maxay waa in bini aadamku maalan inuu geerida nolosha ka jeclaado isagoon wax ka horreeyana garanayn ka warran maanta adduunka aynu ku nool lahay siiba western society-ga oo wax haysta dhaqaale haysta dadka ugu badan ee isdila waa dabaqadda sare maaha dabaqa alkaadixa wax mahaysatada maaha dabaqadda ugu sarray dabaqadda ugu badan ee suicide-ka samaysa waa injineerada dakaatirada looyarada iyo waxa ka sii sarreeya dabaqa alwusta middle classka iyo inta ka sarraysa isdisha waay dadka kani iyagoo dhaqaale haysta oo tujaara oo injineera ah oo maxaa la yidhaha looyara ah oo dhakhaatiira oo hanti leh oo aqoon leh oo laga yaabo waddankooda qaadada hoggaamisa in badanoo ka midi inay yihiin waay ay isu dilayaan ama ay u jecel yihiin inay nolosha ka baxaan oo draggaasi cabbaan waxay leeyihiin alxayaati ayiba dunida bay leeyihiin dadka isugu isdil yar ee la hayo waa dadka muslimiinta ah recordkoodu waa bilo zero waa waxaan jirin buu ku dhow yihi ilaahay baa u ballan qaaday man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba baa ilaahay yidhi kii ka jeestana ilaahay wuxuu leeyay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa nolol cidhiidhiya baa alle u tilmaamay waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub ilaahay xuskiisaa bini aadamka qalbigiisu ku degaa